degmada doolow ee gobolka gedo waxaa gaaraya barakacyaal hor leh oo ka imaanaya degmooyinka iyo tuulooyinka hoos yimaada qaar ka mid a gobolada baay iyo bakool halkaasoo dadku ay sheegeen inay ka barakacayaan markii ay bilaabeen ciidamada etoobiya in halkaasi ka baxaan deegaanadaasi dadka ka barakay waxaa ka mid ah rooble oo ah aabe saddex caruur ah waxaana uu uga warramay v o eda sababahu halkaasi uga soo cararay saare cabdi axmed ee khadka telefoonka degmada doolow kula xiriirtay
marka ugu horeysa waxa weeye qofku markuu soo barakaco waxaa muhiimadiisa ugu horeysa waa inuu meel uu nabadgeliyaha tagaa kuna nabadgalaa haye marka labaad markuu helo jawi nabadgelyo kadib ayuu haddana nolol raadiyaa oo wa markaas ayuu maaragtay wixii nolol ah meesha ka jira inuu ku noolaado ayuu u imaadaa haye marka nabadgelyahan marka hore soo doonanay nabadna waa nabadda waxaa laga helaa nolol noloshiina waa soo doonnay marka sidaan hadda meesha ku jiro waayahay bal hadda waxaad ka warantaa noloshaadu sida ay tahay halka aad ku degtay sharaxaad naga sii walaalay nabadgelye aada u fiican baan maaragtay meelaad ay ka jirtaan imid hadda maanta wax welwalaa kuma seexdo laakiin wax nolol la yidhaahdo oo meesha ka jira male ee maxaa ka mid a mushkiladaha ku haysta eed wakhtigan ka cabanayso aan ka cararayaa qofku dhinacyo badan buu uga baahan yahay inuu maaragtay xaalad nololeed ka helo marka qof hadduusan waxba haysanin oo qof maaragtay soo cararay uu yahay marka waa inuu maaragtay horta jeebkiisii maran yahay marka hore waa inuu horta dhaqaalo uu nolosha maaragtay ku doonto uu helaa ama dhinac shaqo ka raadiyo ama xamaali ama wax waa inuu helaa mafaan yaa kugu wehlinaya safarkaagan barakaca ah naagteydii carruurteydii baa igu weelaysaa waayo meeqa carruuraad leedahay saddex carruura marka aad timid ee degmada doolow xagee baad ka degtay maxeero qaxootiyaad ku biirtay mise dad horey u deganaa ayaa waxa ay ku siiyeen hooy aad kusii degta adiga iyo carruurtaada ha dad qaraabo oo maaragtay meesha aan isku awal isnaqaanay baan iskala soo tegay wax hadda maaragtay qaxootijiya idiiwaangeliyey ama wax isiiyeyna ma jiraan cid hadda maaragtay udejin ii samaysay ama diiwaangelin ii samaysay midna ma arki laakiin waan iska joogaa hadalkaaga haddaan dib ugu noqdo waxaad ii sheegtay in nolosha ay kaaga weyn tahay dhinaca ammaanka oo aad uga soo tagtay tuulooyinkii aad ku nooleed ee baay hoos imaanayay dhinaca ammaanka bal haddaad dib ugu noqotood faahfaahin ka bixiso ammaandarrada ku haysatood uga soo barakacday gobolka maxay tahay waxaa ka jiray meesha oo aan ogolayn in qofku uu xorriyadiisii xorriyatul qoolkiisii uu ku hadli karo ama uu wax ku maaragtay ku dalban karo meel ay ka jirta ma ahayn meesha waayahay ee bal xaaladda carruurtaada iyo qoyskaaga hadda ka waran waxaad ii sheegtay inaada hoy haysan oo dad dulsaara aad ku tahay waxaad ii sheegtay dhinaca nolosha inaad aada uga liidato barakace ayaa tahay ee bal marka noloshaada maxaad isleedaha waad ku maarayn kartaa noloshaydii hadda aniga inaan xamaasho oo suuqa maaragtay xamaali u doonto maahana wax kaloon hadda meel ku ogahay male ee miyaad joogaysaa gudaha doolow mise waad kasii gudbaysaa oo meelo kale ayaa ku qorshaysan maya hadda qof meelo kale hadda hami oo ku aadi kara maahi maxaa yeelay qofka markuu wax haysto ayuu maaragtay dhinac kale ayuu maaragtay hami kale sii geli karaa oo meesha meel dhaanto sii dhigi karaa laakiin qof meeshuu joogaba uusan hadda waxba ku haynin marka ma maaragtay hami kale ma geli karo inuu meeshaas caawa maxaad dadka ku shidataa baan ku fikiraynaa ee markii aad joogtay deegaanka hoos yimaada gobolka baay maxaad qaban jirtay markaagii hore weye markii hore waxaweye waxaan ahaan jiray qof maaragtay oo shaqaalaha oo maaragtay muruqmaalaan ahaan jiray shaqadii wixii maaragtay dadku haysteen waa dhaafeen marka wax kalena qaabkaadjirto kalena male meesha meel xorriyad ka jirta ma ahayn saasaan anu uga soo tegay hadda maxaa qalbigaaga ku weyn rajadaada ugu badani maxay tahay salayda ugu weyn waxa weye inaan nololna helo oo nabadgelyo hadda waaba helaya nololna helo oona maaragtay caafimaad dawo helo oo maaragtay cid caawisana helaan u baahanay ma ku laabanaysaa deegaanada aad ka timid haddii ammaanku wax isbedelo wakhtiyada dhow ee soo socda aad iyo aad aad iyo aad waa rabaa haddii la helo meel qofku uu ra'yigiisi iyo fikrigiisi ka dhiiban karo xurriyadna ku noolaan kara hadduu helo marka aad leedahay fikrigiisa uu ka dhiiban karo maxaad ula jeedaa noloshu ama dantu waxa weeye dabeecadaha bani-aadamka meesha ka jira wax walbaa kaa saameyn karaa waxaad aragtidba haddaadan wax ka doonan karin
ninkaasi oo magaciisa rooble kusoo gaabiya oo ka mid a dad barakacay ayaa waxa u warramayay wariyaheena v o a zahra cabdi axmed